والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين xildhibaanada mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir saraakiisha odayaasha dhaqanka ee halkan fadhiyo ugu horeeyo odaga abuukargeli caaqil axmed diiriye madaxweynihii hore iyaanu leedin galmudug ee caalim aqoon-yahanka siyaasiyiinta haweenka dhallinyarada abwaaniinta iyo fanaaniinta bacda saxaafadda mudan ayaan iyo mar weeyin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacala wabarakaatu marka waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo mahadcelin aan ka mahadcelinayo xafladdan qiimaha iyo qaadaha badan aada ugu soo dhaweynaysaan aadna i muujiseen taageero aada iyo aada u baaxad weyn waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin waxaana idinka codsanayaa sidaad ii soo dhaweyseen haddii aad tihiin beeshan qiimaha iyo qiimaha iyo qaadaha badan ee lafdabarka u ah bulshooyinka soomaaliyeed degan magaalada muqdisho oo caasimadda dalka inaad ila garab istaagtaan taageero joogto ah iyo wada shaqayn joogto ah runtii anigu mar haddii aan ahay waa mahadsantihiin insha allahu tacaala waxaan ballan qaadayaa hortiina ka ballan qaadayaa ilahay hortiisna aan hore u ballan qaaday ummadda soomaaliyeed oo dhanna hortooda ka horteeda ka ballan qaadaya muddada aan xilka hayo inaan ku dhaqaaqi doono waxqabad muuqda oo cadaalad ku dhisan sidoo kale waxaan ballan qaadayaa in aan la tashan doono oo la tashi iyo wada shaqayn joogto ah la yeelan doono qaybaha kala duwan ee bulshooyinka soomaalida ee ku dhaqan magaalo madaxda dalkeena ee muqdisho ay ugu horeyso beeshan muhiimka ah oo lasabarka taageeradiina waxaanu ku waafaqsanahay taageeradiina cidii aan helin inay sirbidda iyo fadaqfadr ay ku dhacayso waa hubaa weliba aniga dhamaayinka magaaladaan afra tokol protocolka adduunyada maxaan hadla aqaanaa aan si fiican u sheekaysano beeshan weliba beesha harargidid biryahan dambe dhallinyarta siyaasiyiinta ee kasoo baxda dhanka dhargaalka falxada u hedan taageeradiina falxada u hedan markaan aada iyo aadaan runtii ugu faraxsanahay in aad istaageerteen farxaddeydana ma maaha mid la soo koobi karo waxayna igu bixinaysaa inaan ku dhiirrado sidaan u guda lahaa waajibaadka adag ee horyaallo iyo inaan maaragtay ku dhiirrado sidaan u jiiri lahaa caqabaadka adag ee maaragtay laga yaabo inay isurtaan ku sameeyaan waajib shaqooyinka adag ee horyaal sidaan u guda lahayna waan hubaa inaad ookiyaasha tihiin aan lafteyda waa xasuusnaa waaga hormarka laakiin laakiin tiriinkan laakiin aan ku jirto ookiyaasha kalkan waxaan rabnaa shabaabka inay arkaana rabnaa ookiyaasha jamaaca shabaabka oo nagala cudumaalaysanayo oo xaafadahena ku jiro oo bootiyo durqan sida bootiyo durqanna ugu dhex jiro inaad ookiyaasha arkaana la rabaa oo booliiska inaba sugidda gobolka banaadir aad fartooda fiiraan oo tustaan maamulka gobolkana aad tustaan ayaa loo baahan yahay mar haddii jamaaca mar haddii aad ogtihiin meeshaan aan joogno waa magaalo madaxdii dalka ummadda soomaaliyed oo idin ayay magaalo madax u tahay oo xuquuq ku leh yacni xuquuq deegaan iyo mid maamul iyo mid waxaan ku dhihi lahay ganacsi intaba ku leh soomaali oo idin waa caasimadda dalka ka soo bilaaw kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa sagaashameeyihii xilligii dawladdii dhexe dilgasatay burburaysay soomaali weyn waxay isla dhisatay ay wada maal gashatay magaalo madaxda dalkeena muqdisho dabadeed waxay ogtihiin in dhibaata ka dhacday fidno dagaallo suka ay ku dhacna soomaali ay ku kala tagtay ayaad ogtihiin soomaalidii markay ku kala tagtay reer qurac kaligeedaa ku haray inkoobanoo maaragtay farakutiriso reer qurac ayaga laftirkooda leegi waxay noqdeen geeska saci geeska dheeraayo leegani ka baxsaasnaboorada ku jirin soomaalina waa ka bixinay annagana ku iskuma nabadgelin annagaa isku soo geysanay sidaan isku dilayna oo marna qabiil iskugu dilayni marna aan ururo maaragtay siyaasadadoo qabiil lahayn iskugu dilayni fi nahaayaan dal ururadiimay ka dhasheen ee allaaba dariiq horgeysmo ay timid ummaddii soomaalida ay naga tagtay raacdeen intay kashatay ay gobolladeeda dhisteen ay maamulla ka samaysteen ayay ashraarteedii inoo soo direen markaasi annaga magaalada naga barkiciyeen ilaahaan idinku dhaarshe hadal maa idin yaallo ma waxaan sheega karnaa dadnimo aad sheegan kartaan haddii aad tihiin bahawinta sooba bahawinta la yidhahdo hawiye ee magaaladan degan hadal idinkuma gerin inaan inta ummadii soomaali magaaladii ka bara kicinay ee dabadeedna anaga isku nabadgeli weyday dabadeedna intay maaragtay wiil yaroo xaafadda arabay hargeyso ku dhashay noola soo diro wiilasheena wax magaradkeena wax ku afriyo oo annaga magaalada naga barakiciye haddii ilaahay gurigay macsalka iyo haddii wax walba afrinaan magaalada aan ka baxnay yacni iyo fuaad shongam iyo axmed goodan inay magaalada naga barakiciyaan gobolladeeda iyo dadkooda ayna lagu tahay waxba ayna waxba ayna ka kari karin yacni hargeysa ma necbin boosaasa ma necbin nabadda ay haystaan ilaahay subxaanau watacaala ha u siyaadiyo ayaa leenahay laakiin ogaali intay fashteen ayaa kuweedi xumaaya annaga magaalada naga barkiceen carruurteeni iyo wiilasheeni ayay qaldeen bulshadeenni ina dheeda ka mid ah hoostay gashanayaan markaasaa yacni ceebteena halkaasay maraysaa marka waxaan idinka rabaa waa mahadsantihiin bal dhismo dhismo waxaa ka horeeyo inaan shabaab magaaladan labada kun iyo kow iyo tobanka bartamadeeda ciidan ahaan laga firiy waad ogtihiin laakiin shabaabka ku dhex dulmaalaysanayo ama gobollada kale weli jeejeegaanta ka yimaado dhibaatada ku hayo ee dadkeena laynayo ee qarxinayo ee carruurteena laynayo hooyooyinkeena iyo walaalaheena laynayo ee madaxdeena madaxda naga laynayo ee mubtalasaadka iyo hotelada burburinayo ee nolosha ummadda kaga istaagan shabaabkaas inaan magaaladan ka sifayno oo magaalada nabadgelyadu noqoto ayaa loo baahan yahay oo booliiska gobolka nabadsuginta gobolka haddii aad tihiin bulshada soomaaliyeed gaar ahaan beeshaan yacni bulshadeen waxaan rabnaa inaad la shaqaysaan ciidamada nabadgelyada shabaab iska sifayno dabadeedna aan usoo jeesano horumarkii horumarintii adeegyada bulshada asaasigu ahaa marka halkaa la gaaro waxaan idinka laqaadayaa in ay yani horumarintaas iyo cadaalad iyo sinaan ay ku dhamaato oo cidna aan laga eexan cidna aan loo eexanin dulduleelada aad sheegteen waa la daariha ubax karin warsan waxaan leeyahay dulduleelada waa la daariha xasangeley isma way doono abuukargeley isma way doono waalintiis magacyada waa laisku kikhilaafsan yahay sababtaa la ismaaki jiryaali laakiin aniga kuma jiro isaar waa cusubay markaan waan is arkaynaa waxaan idinka rabaa markaan albaabka albaabka albaabada xasuusiy xasuuskeen iyo xasuugaan maamulka gobolka waa idin furan yihiin waxgaradkiina waqooyinkiina waa la tashanaynaa waxqabadka laftiisa waxaa ka horey wada tashi bulshadaa laga tashanayaa baahidoodaa la weydiinayaa halkaasaa waxaa laga soo saaranayaa qorshaha shaqada qorshahaas marka sidii u kala muhiimsan yihiin ee bulshada u kala muhiimsan yihiin ayaa lagu dhaqaaqayaa maamulka ma lagu doono maamul awaamir iyo kalideeda kasoo baxaysee maamul bulshada marka hore la tashto talada wax ku dhiso talada ku shaqeeyo ayay noogu doona haddii la yidhahdo waajibayaashia markale kusoo noqona dhanka kale aaa noqono isagoo soomaliyi haddii dalkan soomaalida wada dhisatay waana ku kala qaxday waana la soo dayaa ashraartii aa noola soo diray dhibaatay nagu hayaan aflagaadana waa noo dheer magaalada aflagaadaalo mar waxaa leeyahay xamar lama siin karo guryihii dibadbaa lagu kala haystaa xamar lama siin karo hantidaa lagu kala haystaa baabuurkaa la haystaa adi waxaan aaminsana beri hadday siin jirto maanta aad u yarta arrintaas kale haysashada laakiin waxaa la yidhi waxaa la yidhi hal malaay oo muxuu qurmiyaa oo dhinte badda qurmiyaa afar guri oo la haysto anaga waa muslimana reer guracweyne haddii aan nahay berigii bila- bilowga oo had guryaha wa wa waxbaxda wax waa jireen hadda laakiin si fiicana loo lacagaysto soo hadda ninka xiriiriyaha uu sheegay cidda lacag waa heshay guryo waa heshay nolola abuurantay ganacsigaa la helay Ah, waa waa ka maaranaa marka afar guri saddex guri oo dhuulaas lagaadeeyey mar walba muqdisho guryaha lagu haysaana la yidhaahdo aan ka maarano anaasirta weli ku adkaysanayso aan ka bixinno guryaha dadow hantida dadowna aan ka bixinno caasimadana soomaaliyeed aan ku soo dhaweyno si caasimadeed nimadeedu soomaali ay xuquuqdeed u hesho annagana aflagaadadeeda ay u istaagto saas ma tahay waa laga cabsiyey daraad waa laga cabsiyey markaan dhulka yax laga baxa ka hadlay afgaalna waxaa la yidhi xarigoo miciga afgaal haddaad xarig ka hadasho dadka xihaanto waa ku naca hebeloo madaxoo ayaan daxooday kay kuugoo jirnaa ka taabato xilka ka qaata qolasoosinaa layidhi halargida muudintadeeda laga baxa haddaad ka hadasho waa ku nacaysaana layidhi marka arrin waxaa idinka rabaa lab- laba laba ha isku geydirinina geen siyaatay geen siyaatahay shaqeey geen siyaatay geen siyaatahay shaqeey ani maanta guddoomiye maxkamad ciidan maahi inkastoo booliiska gobolka damasugida gobolka inaan howlgeliyo oo si fiican u abaabulo oon faakulay oo ummadan deegaanka caasimada joogto iyo yani heerahooda amniga in la isku madax banaaneeyo aan ka shaqaynu hayo madaxda dalkan insha allahu tacaala ay u waafaqsan tahay aan rajeenayo haddana aniga bixinayo guddoomiye maxkamad maahi waxyaabaha ugu muhiimsanan cadaalad cadaaladdan ka qaban doono waxay waxaa kow ka ah hanti la kala haysta haddii ayla jirto oo muwaadin soomaaliyeed ee gurigiisa asaga haysto oo dukumenti saxa u haysto in shaksi nagamida reer guracweyne haddaan ahay oo xoog u haysto oo soomaaliya gurigiisa aysa tegi karin meesha waa caasimad kaali aan idhaahdo midnimada soomaalika laysku soo noqdan aan idhahdo isqaba mayso waxaan rabaa marka hal iyo laba saddexda oo hadda aflagaadada noo keento hadda waa kabadna ilaah nagana siiye ayaanu waa ka bixihaynaa inaan nagu taageertaana rabnaa aan kaas iska qabanno waa hadi ay jirto ani waxaan aaminsanaha inay jirin laakiin haddii ay jirto waxa waaye waxaana shaqada laga bilaabaa asgaalo habeelkidila guryaha laga saaraa ko inta kalena waa lagu xijiya ayagana haddayna haystaan marka hal wax yar ee nagu dambeeya halaas aan meesha ka saarno oojiyaasha marka waxaan rabaa inay shabaabkana arkaan guryaha la haystanay arkaana rabaa waa maasantihiin wada shaqayntiina kama maarmi waa ictiraafsana habeenkiina haddaan taageeradeeda loolin magaaladan weliba anaga raggeena dhallinyartaa dhallinyarta waad ogtihiin wax firfircoonida iyo yani dardartaan jecelna habeenkiina dad rag oo dardarta jecel waayo oo waa cusub jecel marka magaaladan waa shamsi aan ku qaadaynaayo inta xunaa waa shamsi kuhaa nagula qaaday dhigana waa mahadsantihiin odayaasha waxaan leeyahay ragaa waxay yidhaahdeen caasimadana waa kuula shaqaynaynaa iyo maayarnimada iyo maamulka gobolka kursi ka sareeyan inaad gaartana waa kaala shaqaynaynaa waa magaalaydeen waa mahadsantihiin laakiin waxaa la yidhi nimaa wuxuu yidhi haleelageen haweenadii ma gaartay haleniga iyo dhammaan heleenaa nimaa yidhi aniga adeertaan wax hadda intaan ka sarreeyo maayarka magaalada aniga dadkaan xamar iyo xamardaya nahay madaniga ah maayarka magaalada iyo guddoomiyaha gobolka inaan ku guulaysan yihiin midda wadacigaan tahay taas buu nagala shaqeeya taas buu nagala shaqeeya kugoodgood ka macaynto ha kugoodgood ka macaynto carabtu waxay tidhaahdaa tazabzaba qabla an yakuuna cinaban geedka cinabka la yidhaahdo horta marka hore waxuu soo maraa cinabka geedka la yidhaahdo marka hore marka midhaha ay bislaa tagaan waa inay cinabnimo horta cinab ay naqdaan cinab markay naqdaan oo cinabnimo ay ku suduraan oo cinabnimo loo cuno ayaa la qalajiyaa markaasay zaliib noqdaan laakiin asagoo cinab noqday hadduu zaliib ka bilaabay geedka gawar macnaha waxa waaye waxay ka dhigan tahay geedkaas waa geed jiran bixida gudaha ka gala markau yaraayo waa iska qalaya ma la cuni karo marka marka waxa waaye madaxweynenimo ku-goynta macno sameynayso madaxweynena siyaasad kama bilaabato guddoomiyada gobolaa ka sukayo wasiiraa ka sukayo ra-isul wasaaraha ka sukayo safiirha ka sukayo waxaad aada ugu soo horjeedaa fikradda dhahaysa nin walba u yihaahdo madaxweynea rabaa nin kasta wax qartada madaxweynea raba waxaa ka horeeyo ba dowladnimo waa khadka dhexe khadka dhexaan dowladnimada ka dhismo maayeeshe magaalada maamulka gobolka banaadir igala shaqeeya haddii aan ku guulaysano caasimadan ay nabadgelyo boqolkiiba boqol noqoto oo horumarinta adeegyada bulshada asaasiga ay ka hergalaan soomaali weynna aan idhaahdo warkaalaya caasimadii imaada kuwa naga yani qaxootiga dibidaha ku an soobada aan idhaahdo ee magaalada noqoto magaalo ka caagan fararka yani dhawrqabayaasha ay ka samaynayaan magaalo bilicdeedu soo ceshato magaalo loo soo darxayso magaalo shari caalamiya yani bilay kula markuuris markaas ayaa wax walba nooga muhiimsan khadka dhaxaan toosino doorista gobolka banaadir nagashuda gobolka banaadir iyo maamulka gobolka banaadir iyo bulshada gobolka banaadir inay wada shaqeeyaan cusri waa intaas aadna waad umahadsantihiin waalidka anagana soo dhaweyntiina waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay waa laga shaqaynaa horaan u sheegay inay adgaadi adargiraa kow ka waxa guryaha kala hays marka waxaa waaye ayagaa shaqada laga bilaabaa kuna noqon maayo dhammaan soomaalida insha allah waa mahadsan asalaamu calaykum raxmatullah